أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد فصل هذا كم فصل كي والشر سارواي في بيان أركان الصلاة الصلاة دي أركان تي بيان يوشي ينفصل إيه ahkaam arkaan salaat arkaanu salaati waana dersigii sideedaad min duruu safiinati naja dersigan waa dersigii sideedaad waay oo duruustii tihnaa ahaydee unku sheekoyaani safiinati naja axkaamta geekame baa antika idaayaanee ka sharaxaanahe ahkaamu salaa arkaanu salaa salaada arkaanti arkaanta salaadamay waa todoba iyo toban waay todoba iyo toban figiga markii la rooga arkaanta waxyaaba badan alka sheegi rugnuga koowaad may waha anniyatu nii waay alawal rugnuu koowaad min arkaani salaati salaadi arkaantiya kumada anniyatu nii waaye nii waaye nii in la niyooysado salaada salaadan in la tukudaw in la niyoodo qofka nii la kooy waay horey ahaan sheegnay niida daliilshay inama alacmaalu biniyaad wa inamaa likulli imrii maa nawaa inama alacmaalu sihatul acmaali acmaali ansa howshe kaa-inun biniyaati niyaala ahaati waay niy imaam bukhaari muslim xadiidka weriyaw sababta ma etaahan salaada inay ansaxda laabudda waay may ba shardan aha niy waay cibaado waay niyada may waha tumayizu alcibaadaati can alcaadaat cibaadada iyo mayba kusoo aasa caadada xeerka kusoo aasaas daraadiya niilin shard ilyaa shardiga waay athaani rugnaga lamaad min arkaani salaati kumade takbiirat lixraami xarmashadii takbiirtiya waay xarmashadii takbiirtiya markii la hiridaw salaada in qofka takbiirsado waay salaad dabcan may waa sharcishe may baa la reeyha salaad walku bilaawdaa waa salaad walkase may waa af aqwaal iyo afcaal oo laka furfurdaa waayo takbiiratulixraam hirishi takbiirti allahu bara laka furfurde wa mukhtatamatun bitasliimi salaamno laka khatame taasaa la eree markun salaad takbiiratulixraam lalakooy hirishidii takbiirtiya waayo qofka inii hirid waaye salaada hiridooka markun niyada marka oo salaada la niyoodaw i takbiirto hilishida ini wada xiriiranga shartee sin ansaxdo ay niyada mayka ansaxase an taqtarina bitakbiirat alixraam bitakbiirat alixraam inay la xiriirsato waay isla xiriirsadooka oo takbiirat alixraam niyada la xiriirsadaas ya shartee waay hal mar waay lama rugna ya shalin laakiin isku waqtiya dhiyaayan waay marka oo laka lafdooda takbiiratulixraamka iyo niyadan la niyooday salaadan la tukadaw ficilshe iyo salaada aantiya wali eta noocoga salaada shanti salaad teewaay iyo iyo salaada faralshe sidiidun shee la niyoode way waaha salaada iyo langaside ini ada falaasa kadibna salaadini farad etaana wala cadaaye macnaha salaada ma ete duhura casara maqriba niidaa lika adaaye haddana markaas kadib ini salaadaas farad sheeli adaaye maybaa la adaaye nooca shee duhura casara waa saaba yaabahaas markuu ini isla hariirsadaan hariirsooka markan fogahad markii uu sheekoyaayeen dhowr sheeyaa ka sheegan ini isla hariirsadaan niida in lafdaga takbiirta inay iska darma is hariirsaan waay marka muqaarano xaqiiqi ah iyo muqaarano curfi ah ini isla hariirsaan muqaarano xaqiiqi ah muqaarano curfi muqaarano xaqiiqi ah mayla rey jamiic ajzaa takbiirta in niida inay isla hariiraan muqaarano xaqiiqi ah la ree muqaarano curfi ahna maybaa la reeyha eniyo markii aada niyada eh, j- alfaada takbiratul ihraamka qiib kumada eniya la harirsat waay marka muqaaranada xaqiiqada ulustaha tan curfiga eh haddii busilikoy ansahaas imaamu nawowi isada gabaan saas waay arugnu thalith rugnaga saddexaad min arkaani salaad kumada alqiyaamu surumowa rugna ah alal qaadiri lanki qaadirka haay fil farli fi salaati lmafruudati salaada la farleel ina surun laka tukdo rugnee salaadoob salaad farle eta ina lan surum alqiyaamo calal gaadiri gaadir le rimay bay haddii lanka gaadirin hayn uusa lan oo caajisan aysiisan awoodya salaadan tukudee khasba daaqat ilaahay meeray fattaqullaaha mastadactum ilaahay ku obsada mastadactum qadara istidaacatikum awoodin qadarshe inta la egto ilaahay ku obsaari marka saas daraadee salaada hoob us- gaadir surinka gaadirinka hayna hooba fadhi yani karaw fadhi ka tukude hooba fadhin karaan jiifa ka tukude hadba sidii isu madaas an karaw madaas hoob gaadirin hay laakiin qofka gaadirka salaada haddii farad eta ini insuruma maahina inaysa kale ka tukudo ma ansahaas salaado farad hoob eta la rimay bahi salaado farad ka hooban hayna sunna eta sunna si lifadaa lan tukude surun walka tukude fadhi walka tukude jiif walka tukude laakiin hooba salaada sunnada ee ada fadhi ka tukudaas iyo surunka tukudaas salaada dhammaanka oo ansahaas laakiin thawaabka ayaa koo nagu saamay sida afdalka in aa surinaato hoob aada fadhi ka tukudaas madii aad surinta ajarka helahdi nus jee helaas hoob aad jiifka tukuto kadaalika saas waay Fas- laakiin ansaho ho farad bahaan salaad markii farad eta yaa surunka shardan ay surugna may ballankasey qofka inii us lafaashay way waha nasbu fi qaari dhuhuur dahrihi laf dhabarka oo dhabarkii ee intii ku- ku teega maasa inuusa yani toosas iyo odsaas inuusan surin waayo liqowlihi sala allahu alai wasalam naba gorshiya daliilanga licimraan ibni xuseen yaa rasuulkeega may ngaray sala allahu alai wasalama imraan xuseen saxaabi jaliil ee wahay markun bawaasiiraa dhaba jarta yaa la riy marka surunka salaada udurka yani bawaasiirta linkasaw iyo dhabaasi bawaasiir ama goormaley wala dadkan kasaayan markun inuusa ilaahay rasuulshii aan seeday meel yaa rasuulallahi ana udur baasiirka ihaay idhabee salaad madii tukudaawna surunka ka dhibtooda see weeleer meelhay nabaga sala allahu alai wasalam wasalli tukoy qaa'iman adoo surunta tukoy fain lam tasadii haddii aadan awoodaana surunka faqaacidan adoo fidh- jiif- fadhiida tukoy fain lam tasa- tastadii haddii aad fadhigan awoodna fa calaa jambin ada oo jiifa tukoyeer imaamu albukhaari yaa weriyey nisaa'i mayaba ziyaadiyey fain lam tasadii fa mustalqiyan haddii aad jiifkan ii woodna dhinidhini adoon jiifta adoo qoorqooran jiifa tukoyeeri Ah, laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wusacahaa haakadaa saas waay markan eh, d- saas waay takbiirata iyo kulli saas meelay rugnaga koowaad may waha saas waay rugnaga saddexaad lama lamaadna takbiirata rugnaga saddexaad alqiyaam algaadiri fi lfardi alraabicu rugnaga afaraad min arkaani salaad qiraa'atu lfaatixati faatihada akriyowsha waay in faatihada la akriyo ya rugna eh faataha an la akriyo haddii faataha lan akriyana salaad ma ansaxaas xifdan salaa faataada maylika akriya xifda hoob aad xifdiysanta kora ku akriyaas oo talqiinan an laqino haddii lakin laqino dadki lakin meeri adinka daba eraas oo nadaran amba fiiriyaw oo fil musxafi kutaab qur-aanka la fiiriyaw si kasta ini laka akri waayo hoob aad ku- sa- fa- yani ankaraanena mayla raay watajibu fi kulli qur-aanka akriyaas qadira alfaatihati oo kale qur-aan la egyo akriyaas hoobaad ankaraana qadira le way waha faatihati tasbiihi la egyo akriyaas tarjama maka ansaas faataha oo qur-aan ah inaad akriyda yaa rugna min arkaani le salaati kuma dewaa watajibu fi ku- qiraa'adaas faataad fi kulli rakacati min rakacaati salaa rakacad kasta salaada rakacadoosha kuma dan in laka akri waayo sawaaun salaado salaad siri ahaata oo salaado sirida ee sida duhurkii asarka iyo saas oo kale haddii at iyo haddii salaado jahriga ee sida ishaada iyo maqrabka iyo subahada oo kale haddii qofka shileys tukadaawy haddii jamaaco ka tukadaaw haddii imaama imaam ay dad dad tukaysiyaa way haddii la tukaysiyaa ma'muum ay likhabari saxiixayni imaamu yani bukhaari muslim khabarka shooya daliilin ah rasuulka meeray sala allahu alay wasalam laa salaata liman lam yaqra' bifaatihati alkitaabi salaad ma ku ansahaa salankan akriyna kitaabki yani faataha inteeda kan akriyna imaam bukhaari yaa weriyey iyo muslim yaa weriyeen alkhaamisu rugnaga shanaad arrukuu rukuuc waay rugnaga shanaad min arkaani salaati kumad emay waa rukuuc waay rukuuc rukuucga isuna shardi waay emay lera rugnu waay min arkaani salaati kumad eh rukuuc rukuucga may lera isuna shar ahaantiis qofka inuusa garaa-ada markii dhammaayo sulunkii hakuu iilada hoos an iilada waay qadra maa yumkinuhu min buluugi raaxateyhi lirukbateyhi qadar usa lamadiis dhan amba namiis alaan ala galantiis jilbooshay ku saaraaw ama ku deerayaan oo kale aqalsha intaas waa inuusa iilada waay hoos an iilada waajibka intaas waay ama akamalshay may waaha inuusan ekaado sidii alwaah loox amala inuusan ekaado waay dhabarshey iyo qoortisii kulli ini samoy galnya lamada alaan ala dhanaadana ani jilbooshay saaran akamalshay waay biyoogilikatafaji dhabarshay madi su juusanyi ini andeedana weel amal ansurumaan lafadee si saas oo kale ini insamama saasna akamalku ama aqalka waay waa anius hoos an eelada gadar uusa lamis galnya dhanaadeo jilbooshay ku saaraw qaala allahu tacaala ilaahay meher yaa ayuha aladiina aamanuu irkacu wasjuduu dadkii ilaahay rasuushay rumaayenow rukuuco waana sujuuda liqowlii sala allahu alay wasalama naba golshee daliilin ah an arimayo lilmusii'i salaati salaatahu lankii salaadiis halaay alladii asaa salaatahu ka oo nabaga baaliska tukuday hadiiskaas mashhuurka dheer baaw sifati salaati nabaga sharaxi arkaanu salaadna ka sharahay laakiin masaajidka nabag oo ka jar yalan ha gali tukudi figishiya yaraay salaadaha laay dumaaniin badan ha ku tabi madi nabagan kooya meeray rasuulka sala allahu alay wasalam oob salaadi ha ku bahi rasuulka ha salaamay inkooy markaasa meeray irji fasalli fa innaka lam tusalli niyow banagooy ha tukoy adama tukuneeri laakiin nagday ha tukudi haddina markaas kubaadi madius ha tukudi ya inkooy salaami hatan markii lama hatan meeray irjiye nagoy fasalli fa innaka lam tusalli hatukoy ma hatukune lankana sidii oo islahayti tukudahay mar alle markii hatukudo onkoyon ma erey irji nagoy fasalli fa innaka lam tusalli saasaan erey nabagan sidi goor markii sidii lu weeriya ma erey yaa rasuul allah wallaahi aan wal intan ahayn ma awoodo may fahmay laakiin walku hadlaaysiin walaa isku hadlaaysagna wal ilmo an baahaniin markaasa ma erey calimni ibara erey aan walka maksada aan hatan tuktaas an hayn makasa nabaga markaasa salaadiiniisa sharax yaa anbilaaway mayree markun xadiidka dheeraya laakiin qiibmayba ka jartay leerhaw thuma rkac rukuuc hataa tadma-ina inti aad ku hasalaas raakican adoo rukuucsan rukuuga waay albukhaariyu wa muslimu saas waaye wa ficluhu sala allahu alay wasalam may kale daliilingaa nabaga ficilshay athaabit bay axaadiidin saxiixati axaadiidka saxiixda ka sugnaatay marka rukuucga marka rasuulka sala allahu alay wasalamna ficilsheena daliilangay rukuucga rukuucga marka usuunimay waa rugnaga shanaad min arkaani salaati waay arugnu saadis rugnaga lihaad oo min arkaani salaad salaadi arkaantiya kumad eh adumaaninatu hasalo waay fiihi fi rukuuci rukuuc fiishi in laka hasalo rukuuc in laka hasalo waay duma'niin duma'niin may waha rukuucgaas ini ka hasal qadir subxaana allahi wabixamdihi lagu eraa oo kale macnaa antas an yastaqira fi rukuuci rukuuc ini ka ekaado waay qofka qadira tasbiixatin subxaana allah bixamdi aqal shay xadiidkii mayd oon hataha sheegni yaa may booha oo imaam bukhaari muslim weriyeen yaa daliilingay hataa tadma-ina raakican xadiidka saasahay irkaac rukuuc hataa tadma-ina intaad ku hasalaas raakican adoo rukuucsan nabaga saaseri rawaahu axmed yaa weri dabraani nimay weriyey bisanadin saxiixin ana nabiya sala allahu alay wasalama qaala meerey aswa-u nnaasi dadka maynka humaan badana sariqatu ladii yasriqu min salaatihi way waha xatooyadii oo qofkii salaadis hadaay xatooyadiis iyo dadkanka hunga ahi ilaahay rasuulshii sala alla alay wasalam saxaabada marka la yaabeen waa kinaayo waay gaalo ma ereen yaa rasuul allah wa kayfa yasriqu salaa min salaatii salaadisa an hade qof gaala ma ereen nabaga fasri marka tuugnimada salaada la hadaa ya fasree ma erey laa yatimu rukuucahaa salaada rukuucshee mataan weelaaw walaa sujuudaha sujuudiyeeni mataan weelaaw salaadi rukuuc eeley rukuuga taabsiyeeley sujuudina taabsiyeeley haakada arkaanta saas usweelaaw ictidaalka saas oo kale taabsiye saasu markuu macnaa mahasalaw oo makahasalaw taasa markun sarigilarees aswa usnaasi sariqatan aladii yasriqu min salaatihi qaaluu yaa rasuul allahi kayfa yasriqu min salaatihi qaala laa yatimu rukuucaha walaa sujuudaha marka saas daraadiye maybaa waajib aha in laka hasalo duma'niin waa leeraw rugnokaas arkaanu salaadkumade asaabicu rugnaga todobaad min arkaani salaadkumade al ictidaalu ictidaal waa ekaashi waayo min arukuuci in laku kornagdo la ekaado ictidaalka usuri mayla reey huwa wuquufun waayo surimo waayo in lahaku surum waayo rukuugi madaad rukuuc usnayd in adaha surun rukuugaasoo marka mayba faasilin ayaa yafsilu rukuugaasoo yafsilu rukuuc an isujuudi macnaha ictidaalka rukuucga isujuudi iyo shal saare haddii aad rusin rukuuc usnayd horre aadan sujuudad isujuudu maybalan shalka saane rukuuga isujuudi dhadhagaagsho xarakadii iska daramaas markunkaas kan andhehay faasilada rukuuga isujuudi shalgooyaas ya maylare wuquufa lare surun ictidaalka kaasa lare rukuugaha ku surimaasa si tartiibee si dabiica ilaahay adkiin aburya aan surimaasa markaas ku bacdiya sujuudaas waay daliiluhu maa rawaahu muslimun an caishata radia allahu tacaala canha fakaana rasuulu llahi sala allah alay wsalam idaa rafaca ra'sahu min alrukuuci lam yasjud xataa yastawi qaa'iman ilaahay rasuulshii haddiisu rukuuca ku kornagada horeyma ku sujuudi jirna ilaa usu ku ekaada us osurun ku ekaada ku ekaada almusii salaatahuna mayn aray sala allah alay wasalam thuma marfac ha kornagoy oo rukuuca ku kornagdoy xataa tactadila inteeda ku ekaadas kusurumaas qaa'iman ada osurun albukhaari wa muslimu imaam bukhaari muslimaa weriyey arugnu le saabicna kaas waay rugnu thaamin may waha admaniinatu hasalo ay fiihi fi lictidaal ictidaalkan laka hasala hasalo wali ataataha sheegni lamada rugna lama dhati oo faasiladan dhehayta yale reeh inisi os harkada in iska darsagna waana qeexdo qeexow sheynanayn kooy doona insha allahu tacaala gadaala ku qeexi doogna kaas waay attaasicu rugnaga sagaalaad min arkaani salaati salaada arkaantiya kumada asujuudu sujuudo waay maratayn lama goor la sujuudo ani lama goor qofka sujuudo fii kulli rakcatin min rakcaati salaad rakcad kasta salaada rakcoodsiya kumada ini lama goor isu ka sujuudo waay alcaashiru rugnaga tobanaad tuma'niinatu hasalo waay fiihi fi sujuudi sujuudka in laka hasala sujuudka lama goor in la sujuudo sujuudana may waha waa salaada yani sujuudiye rakcad kasta lama sujuudoda ka jirta faqad warada can cuqbata ibni caamir annahu qaal lamaa nasalat fasabix bismi rabbika alaclaa fasabix bismi rabbika alaclaa markii hadegdi qaala meere rasuulka sala allahu alay wasalam ijcaluuhaa subxaana rabbi alaclaa bixamdihiida mayba weelaasaana ijcaluuhaa fii sujuudikum salaadin sujuudiya weelaa ermeelijey wa sujuudu huwa mubaasharatu jabhati lmusalli musalliga wejishay in la baashar waaye mowdica sujuudihi sujuudis makaansha in la baashara warkacu wasjudu ilaahay sasaga eri qur-aanka subxaana wa tacaala marka salaada sujuuda leeta rakcad kas lama goor in la sujuudo yaleeta axaadii cashara rugnaga tuma i koowaad aljuluusu fadhow bayna sajidatayn lama sujuud dhatiyo la fadheed lama sujuudo dhatiyo on la fadheed waaye sujuudo koowaad intan lamaad dhatiyo fadhi ka jaro rugnee oo la eraaw juluus bayna sajidatayn foga hadanka saayan fadhiga lama sujuudood indhehey waaye juluus aljuluus bayna sajidatayni aljuluus bayna sajdatain may ah rugniga tumi i koowaad min arkaani salaati kumada waa juluus bayna sajdatain fii kulli rakcatin rakcad kasta oo rakcaadka salaada kumade wa huwa an yastawi juluuska may waha bayna sajdatain qofka inay fadh ekaado waayo jaalisan usoo fadhi inuu sujuudi ha ku fadheedo isa tartiib inan fadheedo may la diiday sidii usan sujuudsanaayo korle ha dhagaagari hatan sujuudika lama sajuudood iska darmayaana la diiday faasiladan oo fadhigan ee lama sajuudada shal saaras fil xadiidi saabigeena daliilanga thuma arfac xataa tadma-ina jaalisan kaasaa daliilanga الجلوس بين السجدتين الثاني عشر ركنك تمن اي لمات من اركان الصلاه كما الضماني مركان رسولك صلى الله عليه وسلم في شيء دليل ان ركوعه ركوعه مركا اسون ما ركنك شناد من اركان الصلاه والركن السادس ركنك الليهات من اركان الصلاه صلاه اركانتي كما ده الضماني تحصل واي في في الركوع ركوع في شيء لك حصل ركوع لك حصل واي duma'niin duma'niin may waha rukuucgaas inay ka hasala gadir subxaana allahi wabixamdii lagu eraa oo kale si fadhiga in laka hasala fadhigaas la fadheedaan usuun in laka hasala waaye hasalooshay usuun rugni waaye athaalitha cashara rugnaga tuma i sedaad mararkaani salaada kumada atashahudu alakhiiru atashahudu ataxiyaadki waaye alakhiiru dembe ataxiyaadki oo anka dambeey waay salaada atashahudu alakhiiru ataxyaadka anka dambeey waay ataxyaadka dambe in la fadheedo wahuwa aladii yacqubuhu salaamu atashahud alakhiir mayla ree kan salaamunagsadka ku dambeey ayi salaad ayi salaad min salawaati alkhamsi kumada almafruudati iyo ayi salaad ataxyaadshi dambe mayba la reeyahin atahiyaadka oo salaam naagsadka ku dambeeya waay gadaashay wal salaam naagsade kaasa rugnee marka atashahud alakhiiru atahiyaadka dambeeya waay araabicu cashara rugnaga tumay afaraad min arkaani salaati kuma deemay waa algucuudu fadhi waaye fiihi fi tashahud alakhiiri atahiyaadka dambe in la fadheedo atahiyaadka dambe fadhishay waaye an la fadheedo waaye ataxyaadka dam algucuudu fadhi waaye fiihi fi tashahud alakhiiri ataxyaadka dam in la fadheedo suruu malka akriya ataxyaadka fadhi laka akriye alkhaamisu casha khaamisu khaamisa cashara rognaga tuma ishanaad assalaatu salli waaye cala nabiyi naba korshee lika salli sala allahu alannaarisa caleyh naba korshee wasalama alnabigeliyaa fiihi fi tashahud alakhiiri atayaadka dambe fiishay in lagaga salli goco fadhiga atayaadka dambe fadhishay nabagana in lagaga salli waayo asaadis oo cashara rugnaga tumiilihaad assalaamu salaam nagsad waayo salaam nagsadka marka may baa la reeyay nabaga markii laga kan waqad ajmaca alculamaau calaa annaha tajibu fi salaa yacni culimmada ilaahay maa iska waafageena ini saldhiga nabaga waajib ay salaada in lakaga sali nabaga sala allahu alai wasalam rugno waayo salaamta markan maylaka jeeda meelun rugnaga toman iyo lihaad assalaamu salaam nagsadu salaam nagsad may baa laka wedahan assalaamu alula welib salaamta lamu toona midigalan ara toona badadlan ar tan midiglin araw tasliimat alula taas waaye taasa rugna eh ilaa jihat alyamiini jihada midigtalan araw liannahu rasuulka maarey sala allah alay wasalama assalaatu maybaa ka sheegay bidaaye iyo ma insuubiyay qaaye an weele maarey taxriimuhaa salaadihi ridooshay attakbiiru waaye wa tahliiluhaana attasliimu kubahawsheena tasliim waaye asalaamu calaykum an leer laku salaam nagsa waaye an sacdin radia allahu tacaala canhu sacda may laku wiriyey kuntu may ahaaye erey araa rasuulallaahi sala allahu alay wasalama ilaahay rasuulshaykii argaaw ahaay yusallimu usoo salaam nagsaw an yamiinii midigdiisan salaam nagsaw wa an yasaari badaysan salaam nagsaw hataa araa anti aan ku argaayay bayaada khadihi nabaga dhanfoorshi cadaantiis inti aan ku argaay maana markii aad salaam nagsato dhiniga midig an salaam nagsad ilaa adag way waaha dhabanka lagu argaa lankii midigdaab maalan oo kale dhabanka anti ku argaa iniyada iniyada ka ekaato waay rawaahu muslim imaam muslima wiri wakadalika mayli weriyey an ibni mascuudi mayli ku weriyey yani xadiidkan ma erahin xasanun xadiidun waa xadiidkaasoo xasanun wanaagsanoo saxiixun saxiix ah atermidiyu termidi yaa weriyey termidi yaa weri waay xadiidun xasanun termidi yaa weri hakada marka arkaanti salaadas waay arugnu le saabi cashara rugnaga tuma i todobaad may waa atartiibu tartiib waay rugnaga tuma i todobaad min arkaani salaadii kuma dee may waa tartiib waay in la tartiibi tartiib meelo mayli kuwedahe arkaanta sida in iska higda in iska hiji sida in iska higda in iska hijiyo oo may waaha niyadii iyo takbiiratul ihraamkii oo horumar ah suma madaas ku bacdi sheeg qiyaamkii iyo garaa-adii suma markaas bacdi sheeg rukuucigii suma madaas bacdi sheeg itidaalkii hakada inisaas lanwedi waay oo macne arkaantaas la tartiibiyo tartiibinta macnashaasaasa lakuwedi waay in la tartiibiyo arkaanta tartiibtaas sida ilaahay subxaana watacaala aan ka talagali in in lanwedo tartiibinta macnashaasaas waay atartiibo in la wada tartiibiye tartiibiyaasha madumaylik wede haakada ansaas lan wedo walba laysala dhaafna waay tartiibta saas waay maanisha may ahaa bian yabda biniyat takbiirat ilihraam macan huma bilfaatihati huma qiraa'at lfaatiha huma walqiyaam huma rukuucu falictidaalu fasujuudu wahakada hakada ani marka saas lan wedo waay oliskiijoleshal hormaraysina rugnaba rugnaba kan rugnaba rugno kan rubana rugno kan haakadaa saas waa haadihi tusamaa arkaana salaad salaadii arkaantiya la arkaanu salaad marka waajib shee kaas waaye faasulun haadaa kan faasulunkii oo shalbiya waaye arkaanu salaadi salaadii arkaaniyaalshee sabaata cashara tuma itodb waaye arkaanu salaad tuma itodbu markii laleey farqi badan yaa fikiga markii la roogo aditan oo kale yani dumaniinta qofkii kawaali maxaalidee afar qof qofkii kawaali si safiinada oo kale yani dumaniin salaad hasalyaalshe iyo tiri tuma i todoba kawaali safiinada oo kale takasta sagaari an tiri tuma i todoba iska nagadaas markaas maybaa kala jareeha arkaan mustaqili haddii la kawaali waayo rawdatu nawowi iyo yani waxyaaba badan bacd alfuqahaa maybaa tiriyeena tuma isiyeeda ka tiriyeen sida abushujac oo kale maybaa ka dareena niyat lkhuruuj ku bahow ka salaadila ku bahow ya ka dareen sida saxiixga ina salaada ku bahowshe rugna ma ah gaashoo maybaa ka weeleena ziyaado kale ka dareen mawaalaadka waxyaabakaas waxyaabahaasa ka dareena kadaalika aydan yani waxyaabo kale ka dareen sida muctamadka ah annahaa sharadun lirugni wacaddaha bacdun arbacata cashara bacd alfugaha maybaa ka tiriyeena tuman i afar waya areen tuman i afar arkaanta markaasay duma'aniinti tuman i todobaho afar laka dar afar ama amaakinta oo laka hasalaba tuman i afar afar afar meelood maahayne afartii meelood sedii ku gooyen hal meel halaa tiriyeen markan tuman i todoba hooba sedii laku gooye maybaa hiraas tumi afaraa hilaas waaye tumi afaraa hilaas saas waaye dumaaniinta hal bis ha ku qaaden waaye rugnan waaxidan liitixaadi jinsiyaasa sereen bacd alfugaha maybaa tireen tuma ishanga ka tiriyeen maybaa rugna kaweelana qarno niyat bitakbiiri niyada in la hariirsita takbiirta taasa rugna kaweelan niyada i takbiirta isla hariirsidooshe sida muctamadka eena taasna yeena rugna ma ah sida oo muctamadke gaara may alaatihaal sida saxdae saxiixga may waa arkaanta saddex iyo toban rugna waaye toban iyo sed rugna waaye sideed sugnur kamaa fi lminhaaji wagayrihi man jacalaha halaata cashara imaam yani muctamadu sida muctamadke sida minhaaj minhaaj qeyshiga sugnaayo halaata cashara waaye markii lahaskala laaba dumaaniinti yaa maylka weelay hea taabica lirugni hea sifa rahaasa rugnaga rahaas u maahayna mustaqil ma ah markan tuma i todoba haddii afar laku gooye tuma i sedi hiraas sida imaamu nawowi ay tiriyeen sida imaamu nawowi tiriyeen hakadaa tuma i sedi rugno war marka ma la iskhilaafsan kii oo tumay isiyeedka waale i kii tumay i todobaka waale i kii tumay kulli show may wahan waxyaaba oo taabanga arkaanta kii badayina ya rugna mustaqile ka waale kan yarayina may waha arkaanta ya rugnaga ya taabaanka waale rukuug oo kale dhumaaniintiis rukuuga lay raacsanta saas waay sida imaam nawtumi isida rugna ka waale hakadaa marka hakadaa safiinada marka may kumid ee taha sheekhan mayba kumid ee dadka tuman iyo todobada tiriyooshe dadka rugn arkaanta dhumaniintiya ee rugni mustaqil ee kaweeliya kumid ahi saas daraadiya meerhe marka arkaanu salaati salaada arkaantiya sabaata cashara tumi todobo alawalu rugna koowaad anniyatu nii waay athaani rugnaga lamaa takbiiratulixraami xarmishidi takbiirtiya salaada in la hiridi waay hiridooga niidi iyo takbiiratulixraamkan in isla hariirsidaan waay halmar waa athaalithu rugnaga sedexaad min arkaani salaad kumada alqiyaama surmo alaga adilan gaadirkahay fil fardi faradka ini insuruma arraabiu rugnaga afaraad qiraa'atulfaatihad faatada akrihowsha waay alkhaamisu rugnaga shanaad arrukuu rukuu waay assaadisu rugnaga liyahaad admaaniinad hasalo waay fiifi rukuulika hasala assaabicu rugnaga todobaad alictidaalu ekaado waay athaaminu rugnaga siyedaad admaaniina tahsalo waay fii fi lictidaali lakahasala attaasi rugnaga salaad sagaalaad assujuudu sujuud way mararateen lamgorra sujuud alcaashiru rugnaga tumanaad admaaniinatu hasalo waay fiihi fi sujuudi sujuudlika hasala alhaadi cashara rugnaga tumi koowaad aljuluusu fadheedow beena sajidatayn lama sajido dadtio la fadheeda athaani cashara rugnaga tuman ilamaad aduma-aniinatu hasalo waay fiihi filjuluusi fadhiga lama sujuudan dhehey in laka hasalo walyar laka daay waay athaalitha cashara rugnaga tumi i saddexaad atashahudu alakhiiru atahiyaadkii dambu fadhishay waay iyo atahiyaadka naftiis arraabiu cashara rugnaga arraabiu cashara rugnaga tumi i afaraad algucuudu fadhi waay fiihi fi tashahud alakhiiri atahiyaadka dambe an la fadheeda liannahu atahiyaadka dambe suru atahiyaadka suru malka akriyaa hata atahiyaadka dambeleri atahiyaadkii koowaad aawa atahiyaadka koowaad may kumid a sunanta kumid a laakiin rugna maus aljuluusu alkhaamis alkhaamisu cashara rugnaga tuma ishanaad assalaatu sallow cala nabiy nabo mohamed korsheelika sali sala allahu alaihi naris alayhi nabo korshee wasalama fiihi fi tashahud alakhiiri atahiyaadka dambe nabo laga sali assaadisu cashara rugnaga tuma ilihaad assalaamu salaamnagsoo waay tasliimat luulaa can ilyamiini midig inlan salaam naagsad waajibka midig in salaam naagsadoo kale waayo oo badadalan salaam naagsaw sunnow assaabiu cashara kaantuma i todobaad atartiibu tartiib waayo arkaantan in la tartiibiyo sida inaata hasheegna lan tartiibi waaye wallahu subxaanahu watacaala aclam intamay baa kuku bahaanee dirsigii sideedaad من دروس سفينة النجاة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته